In ku badan lixdii arday oo niska jaran danyar iyo hano ogomo eh fursado walbarasho oo bees laan ah ayaa ku helay iskuulka ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. Ardaydan la siiyay fursado walbarashada ayaa ahay hanoon awoodna inay markaasi isku biyana qarashaadka walbarashada. Walibana inta badan ardaydasaya ka faala qaadaya walaalo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Binaanshe. Aadan Shariif Aamin maamulaha iskuulka ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne iyo waliba isu kooribay qaabkiyo ka deeranga ardaydan walbarashada bees laanta iyo siyana.
Waxaan u soo gaaraan awal oo inuu yahay agoon aabalaan u yahay waalidkaan la soo xiriiro laba gabdhood ama wiil iyo gabar u rabaa waxbarasho aabalaan sidaasaan ugu bilownaa fasalka koowaad ama haddii uu yahay barbaarin u baahan yahay oo alif xamaalo u yahayna barbaarintaasaan ku bilownaa kadibna fasalka koowaadaan u bilownaa. Qarashaadka macallimiintu ku shaqeeyaan waa kow waxaan ku tiirsannahay qurba joogta jaariyadda reeriiraan inkastoo laga helayo ma aragtay dadaan reeriiraan ahayn laakiin waa yar yihiin laakiin waxaan ku tiirsannahay waa qurba joogta jaariyadda reeriiraan iyo masalan hay-adaha kale oo sida seef oo kale oo macallimiinta mar siminaaro u bixiso agab waxbarasho ma aragtay agoonta u fidiso macallimiintana marmar xoogaa fiiga wax ka siiso masalan iyadana n g o kale la yidhahdo fembes oo kale iyagana marmar macallimiinta wax ka saaciidaan qoliyooyinkan kale muxuu ahay ee wasaaradda waxbarashada soo mara oo g b e da la yidhaahdo iyagana sanadkii xoogaanu ka helnaa oo shaqaalaha laga saacido dayactirka iyo muxuu ahay agabka ardada maaragtay u baahan yihiin laga saacido ilaa noocaasoo kalena wax ka helnaa laakiin waa iska kooban yihiinoo masalan waa wax dhowr bilood ku tiirsan waa wax u joogta ama aha laakiin waxaan aad ugu tiirsannahay waa jaaridda reeriiraan ama qurba joogta reeriiraan